bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista casharadaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii saddex iyo tobnaad ee kitaabka nuur lyaqiin waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diri sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalam wabacd waxaynu ku dhex jirnay deriskii siirada ahaa waxa aynu ka bilaabaynaa islaamu xamza nabiga adeerkii xamzatu bnu cabdilmualib asadullah libaaxii ilaahay sayid lmujaahidiin aw sayid shuhadaa shuhadadana hormuudka waa naftiisa u quuday hirgelinta diinta ilaahay iyo walaalihii kale ee islaamka aftaxay bilaabay iyo dhibaatadii soo maraysay cibrooyinka iyo casharada laga qaadanayaana waxay tahy in diintani aanay ku soconaynin biariiqatin sixriya automatikiya dariiqo iska toosahoo aan loo u baahnayn dadaalba macnaheedu maaha inay ku soconayso laakin laabudda min aljuhdi albashari bani aadamkiiyo dadaalkiisu waa lagama maarmaan naf la bixiyo maal la bixiyo wakti la bixiyo an yunfaq bikulli nafsin wa nafiis wax kasta oo qaaliya in lagu bixiyo si loo helo wax kastaoo qaaliya ilahay agtiisa marka rag iyo dumarba mujaahidiintii asaxaaba iyo dhibaatooyinkii ilaahay daraaddii loo dhibayay iyo siday ugu dhabar adeegeen inay ku hirgeliyeen diinta ayaa halkaa aynu ka arki doonaa waxamalaha alinsaanu innahu kaana daluuman jahuula ammaanadii cid waliba ay ka carartay intay dusha u riteen iyagu way ka jibo keeneen waana hirgeliyeen waayo sababtii xamsa u islaamay ayaa halkan uu ku xusaa wuxu uhi wa kaana bacdu iidaaihim dhibaatadii la dhibayey asxaabta qaarkeed waxay ahayd iidaa waa dhibaatadii jamicii wey dhibaatadii asxaabta qaarkood la gaadhsiinaya wuxuu noqday haadaa sababa liislaami camihi xamza wuxuu sabab u noqday islaamkii xamze liislaami xamza ayuu sabab u noqday dhibaatadaas camihii nabiga adeerkii ahaa xamzatu bnu cabdilmualib xamze bnu cabdilmualib oo nabiga adeerkii ah sababtu ku islaamay waxay ahayd dhibaatadii la gaadhsiinayay nebigii asxaabta waaye wuu ficilsamay ficil xagga khayrka ah wey faqad adrakat lxamiya ficil baa qabtay cindamaa cayaratu markii ay xamse ceebaysay bacdu ljawaari jaariyadihii iyo hablihii yaryaraa ayaa ceebeeyey xamse maxay ku ceebeeyeen biiidaai abi jahlin abi jahal oo dhibaya libni akhiihi inanku adeerka u ahaa waar maxaad sheegaysaa bay idhahdeen xamse geesinimadaadu xaggay jirtaa sababtan in dhakada laga taagan yahay inankii aada adeerka u ahay moxamed ibn cabdillaahi bni cabdilmualib ya had iyo jeerna colaaday dumarku kiciyaan isba taagto waa selafka halka ugu khatarsana laga istaaro wey haddii aad aragto dad dumar wax soo kiciyey ninkay soo kiciyeen isba taago xamse isagoo dee intii aan islaamku xaaraantinimaynin khamriga aan la xaaraantinimayn isagoo hablo ay meel wada joogaanoo khamri iyo waxaa la cabayo ayaa cali ibn abi aalibna uu laba qaalmood baan filay in ahaayeen oo uu caws ku doonayo buu meel agtiisa ah ayuu kusoo xidhay markaa faadimuu doonaya inuu la aqal galo midna xoogaa buu doonaya inuu labadaa awr ku raro uu aqal iyo wax ku samaysto marka hablihii unbaa arkay awrtii oo kurus waaweyn oo korana ah oo agtooda jooga wuxuuna igu dhufteen un xoogaa yaroo heesa xamse oo markaa marqaabsan alaa yaa xamsu lishurafi nawaati wahuna mucallaqaatun bilfanaa'i afara yaroo noocaas xamsow lishurafi nawaat geelan shilshilisa halkan taagan halkan ay ku xidhan yihin beerka ka soo dhufo kurus ammaankana aan ku cunno intaasay si dhaksaa gabay igu tilmaameen waa kaa soo booday oo uu dhuundhabayo dhulkaabu dhigayba cali baa wuxuu hi wuxuunaan arkay labadii neefoo gowracan maalinta igu naxdin badnay maalintaasi haysa naxdin daraaddeed baan ilmeeyey buui nin aroosahoo dee fooda ku hayo ah oo markaa aqalgal usoo faydfaydanaya waa dareemi karaysaa udub calbaa la ydhaa isheedaa la iska ilaaliya dadka noocaas nebigaan u sheegay buuo nabigiiba aada u naxayoo markaasuu isna u yimid war maxaa dhacayoo weli wuu xanaaqsan yahayo waanu ka bixin wixii baan ka bixin marka intuu xagga nebiga usoo kacay baa waxau hi hal antum ilaa cabiidun liaabaayi isla qofka khamrilaah had iyo jeer wuu isla weyn markaasaa wuxuu oo intiinani soo addoomihii aabbahay uun maydaan ahayn maxaa kale tihi markaa nebiguna markuu arkay inuu xayraansiyay dib uu gurto ka noqday almuhim qisada waxaan uga socdaa waa intii aan dee la xaraan wax dhibaataa kuma laho waa intii aan khamriga la xaraantinimayna sida sharaabka loo isticmaalaye ficilka manaa dareenka dumarku inuu iska cajo badan yahay hablihii yareeraa xamse waxay ku yihahaan xamdi dee waxba ha sheegin kol haddii inanka adu adeerka ahay diiq ku jiro abijahal dhibayo fatawajaha wuxuu u jahaystay xamse intuu ficilsamay ilaa daalika shaqiy ninkaa gaalka ah ee abijahal waqaadabahu markaasuu ka caraysiiyey wasabahu waa caayay wa qaala wuxuu hi kayfa tasubu muxamada wa ana calaa diini war sideed maxamed u caayi karta anaaga diintiisa gala imika e laga bilaabo saacadda adeer diintiisaanu galayba abijahalow uma anaala allahu ilaahay waxa uu iftiimiyey basiiratahu qalbigiisa binuuri lyaqiin yaqiinta nuurka nuurtii markii hore ficilkaasaa yimi laakiin run bay ka noqotay xamse war abijahalow war kubaha ku yaraaday anaaba la diina buu i maxamed sidaad u dhibi kartaa una caayi kartaa markuu caynkaa yidhi uma anaara allahu basiiratahu binuuri yaqiin basiiradu waa indhaha qalbiga indhihii qalbiga ilahay wuxuu ku sira aduu ku iftiimiyey nuurkii iimaanka iyo yaqiintii waa tiriigiibaaba si fiican ugu baxayba xataa saara ilaah uu noqday min axsan innaasi islaama dadka ugu islaam wanaagsan ayuu noqday xamse wa ashad bihim ee ugu adag kiiratan cala almuslimiin muslimiinta inuu u hinaaso hiira waa hinaasaha hayra hinaasaha rabbi daraaddii loo hinaasay islaam daraaddii loo cadhoodo ragga ugu adag buu noqday wa aqwaahum shakiina shakiimatan wa aqwaahumka ugu xoog badan buu noqday shakiima shakiimaduna waa ficilun waxa weeyaan anafada iyabuu ku fasirayaan kutubaha luqadu shakiima calaa acdaai diin kuwa diinta colka la ah ka ugu shakiimo badan buu noqday ee ugu cadho iyo ficil badan xataa sumiya asad allah ilaa lagu magacaabay libaaxii ilaahay waaya sidaasaa marka islaamkii xamse oo sideedaba marka had iyo jeer islaamka dhibaato lasoo gaadhsiiyo wax badan buu ku xoogoobaabaa oo xataa gaalada lafdigooda qaarkood ay qabataa keero qaarkood baa dulmiga arkaba oo kuwii kale garabkooda ka baxa dad badan oo islaamkoodu iska daciif ahaa oo buste huwanaa ayaa heryada iska tuura oo saani xaqa ula safta oo ogaada waxa la isku laynaya iyo waxa la isku hayaa wuxuu yahay wa kamaa uudiya arasuulu calayhi asalaatu wasalaam sidii nebiga loo dhibay uudiya asxaabu asxaabtiisiina waa la dhibay liitibaacihim lahu isaga dee way raaceen khusuusan waxaa lasii dhibay gaar ahaan man laysa lahu cashiira qofkaan tol lahayn tol weeye cashiiradu taxmiihi ilaalisa tol ilaaliyo qofkaan lahayn wa taruddu ka celisa kayda caduwihi canhu cadowga shirqoolkiisa ka difaacda tol iyo xigto difaacda qofkii aan lahayn ayay kusoo dhiiran jireen ay ku shibirawaqlayn jireen ila had iyo jeer waxaa la yidhaahda jaahiliyadu waxaasay eegaan kaa waa laandheeroo loo dhowaan maayo reerkoodu xoog bay leeyihiin inaga daayay hebel baan loo marayni waxaasay eegaan dulmi kale kama eegaan walowlaa rahduka la rajamnaak haddii aanay tolkaagu jirin shucayb bay leeyihin laynaan dhagax kugu diri lahayn tolkaanu laakiin kugu daynayna nebi luud tolkii baan badnayn markaasaa dabeedna waxau ihi low aawi ilaa ruknin shadiid low ana lii bikum quwa aw aawi ilaa ruknin shadiid waan ka xuma haddaan cid adag ku tiirsan lahaa ama tol yeelan lahaa wallahi maanta shaqaan idinka qaban lahaa laakiin cid aan soo adeegsadaa baan jirin intaa intii ka dambaysa afar baa tilmaamayo darajadiisu laga yaabayn ama daciifti ama xasan intii dambe rususha wuxuu ilahay kasoo saari jiray dadka ugu awood badan ee qabaailka ugu laandheereyd sida quraysh oo kale rasuulka looga soo saaray sala allahu calayhi wasalam waay wa kullu hada aladaa dhibaatadaa dhammaanteed kaana wuxuu ahaa xulwan fii acyunihim indhahooda way ku wanaagsanayduun ishoodu way macaansanaysa dhibaatada ah ila qofka bani aadamkii markuu qanacsan yihi markuu qofku qanco jirkiisu ma damqado xataa saara maadaama fiihi iyada oo dhibaatada iyadoo ku jiro dhibaatadaas rida allah raali noqoshihii ilaahay waxaa loo dhibayaa kol hadduu yahay wax ilaahay uu kaga raali noqonayo way ku qanacsanaayeen falam yaftinuu can diinihim diintoodii kamay fitnoobin asxaabta diintoodii kamay bixin oo may ibtiloobin bal habatahum allah ilaahay baa sugay ila ilaahay wuxu ui yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli thaabit fi lxayaati dunya wa fi laakhira adduun iyo aakhiraba qofka muminkaa ilaahay udubada dhidibada u aasaya qowlka haabitkao kelmadaabuu ku sugaya xataa atama amrah ilaa ilaahay amarkiisi iyo islaamkiisii uu dhamaystiray calaa aydiihim gacmahooda gacmaha muslimiinta ilaahay iyo asxaabtaasu ku dhamaystiray islaamka wasaaruu waxay noqdeen asxaabtii ducafada ahaa muluuka alard madaxdii dhulka iyo boqoradii carabtu waataynu soo marnay inay ku jeesjeesi jireen kolkay maka dhex marayaan ay odhan jireen haulaai muluuk alard ya masaakiin kuwa sheeganaya kuwa kuwan boqoradii tii ay ku dacaadeenayeen baa ilahay run ka dhigay bacda an kaanuu mustadcafiin intii ay ahaayeen kuwa la harawsado kuwa la tamar daraysto oo la tunjileecsado intii ay ahaayeen boqoradii caalamka ilahay ka dhig aqwiyaa acizaa umanaa fii ma mustadcafiina fiiha kama qaala jala dikruhu fii suurati alqasas siduu ilahay suurat lqasas ku sheegay reer banu israaiil oo mustadcafiinaha ayaa isu rogay madaxa fircoonna wuxuu noqday mid meesha ka baxa alla wuxu uhi wanuriidu an namuna calى aladiina istudcifuu fi lard wanajcalahum aima wanajcalahum lwaarifiin wanuriidu waxaanu doonaynaa bu ilahay fircoon waxbuu doonay wanuriidu anaguna waxaanu doonaynaa bu ilahay yihi an namuna inaanu galladaysano cala aladiina istudcifuu fi lard kuwii dhulka lagu tamar daraystay ee lagu harawsaday inaan gallad u fidiyaan doonay wanajcalahum aan ka yeelo aima kuwa hogaamiyeyaala wanajcalahum alwaarifiin kuwa dhulka dhaxla iyo masarna aan ka dhigo sidii baanay u dhacday iyada oo weli gacantii fircoon ay ku jiraan ayaa aayaddani ilaahay inuu tan doonay uu sheegay iyada oo weli gacantii dubihii fircoon ula dhacayuu gumaysanayo oo ahraamtii iyo dee waxyaabaha ku dhisayo booraamaha ku qodayo iyo beeraha ayay nebi muuse u cadeeno markaasaa wuxuu hi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard fayandura kayfa tacmaluun waxa dhab oonan ka shakisanayn bui inuu ilaahay kuwan halaago kuwan ilahay uu halaagi bui idinkana madax buu dhulka idinka dhigi dabeetana tijaabu idinka qaadi bar inaad noqotaan wax hagaagsan iyo in kale marka saas weeyaano bani aadam noocuu doonaya haada ama dowlad ha aada anama nin madaxa ama ciidan cas oo cad oo midoo midaba kala lehe mid waliba wuu iska tegi uun watilka layaamu nudaawiluhaa bayna annaas waxaa la gudban dadkuna inaanay marka awood adag ay arkaan iimaan la-aan aanay ka kasbanina diintooda iyo imaankooda ay ilaashadaan ogaadaanna watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas xaqiiqo jirta ina waaya waqad xaqaqa ma araada wixii ilaahay uu doonayo wuu xaqiijiyey wa min aladiina uduu fi illaah ilaahay daraaddii kuwii loo dhiba waxaa ka mida bilaal ibnu rabaax asxaabigaasaa ka mid ah oo saddexda masjidba ka adaamay tayn habeenkii dhawey taariikhda kusoo xusaynay halkaasaa lagu garaacayay maka saynu arki doono waa la xoreeyey oo isagaa ka adaamay madiine ayaa la tego masjidkeedu ka adaamay qudus baa lagu sii hilaaciyey iyadana oo yuhuud iyo christan laga xoreeyey cumar baa u yeedho kaale ka adan isagana saddexdaba aad isku darsatide saasaa loo siqayay waay kaana wuxuu ahaa mamluuka liumayata bni khalaf aljumaxi alqurashi ninkaa gaalka abuu addoon u ahaa bilaal fa kaana yajcalu fii cunuqihi xablan qoortu xadhig u sugi jiray ninkan gaalki mareeg mareegta waxalaha iyo naylaha loo sulo ayuu u sameeyey qoorta u suray wayadfacuhu ila asibyaan caruurtu u dheebi jiray yalcabuuna bihi si ay ugu ciyaaraan intuu mareeg qoorta u sulo ayuu odhan jiray jiida kolba dhan u hogaamiya hadduu diidana dee dilaya uga sii daraya wahwa yaquulu waxa uu leeyahay axad axad buu leeyahay axad axad allah allah wey lam yashqalhu ma dhibin maa huwa fiihi balaayada uu ku sugan yahay can tawxiid illaah ilaahay inuu waxido kamay dhibin kamay mashquulin ilaahay inuu ku dhawaaqo tawxiidkiisu allah allah alaxad alaxad samad alfard inuu ilaahay xuso garaacani kama mashquulin iyo silicani wa kaana umaya ninkaa umaya waxa uu ahaa yakhruju bihi wuu kaxayn jiray bilaal fii waqti dahirati duurka fi ramdaai raranka wa hiya ramdaaduna alramlu shadiid alxaraara waa bataaxa aada u kulul bataax adigu khamsiinka uu ka dhacayo meel burciida oo khamsiinkii uu ka dhacayo ka waran ciideeda aramdaa waa ramdaaga iyo ramliga waa isla niista ah ashadiid alxaraara saxaraaga adiga arkayo dee kontonku ka dhacayo halkaasuu geeya halkaasuu soo saaraa low wudicat calayhi haddii halkaa la duldhigo raranka ah qidcatu laxmin xoogaa waslad hiliba haddii sidaa loo dul saaro ciidda ah lanadajat way bislaan lahay nadjigu waa bislaanshaha had iyo jeer haranka waxbaa lagu dulaa marka halkaa ciiddaasi siday u kullaatay heerka ay gaadhay haddii xoogaa hiliba la geliyo yacyocood bay noqon lahay uma ya'muru bisakrati alcadiima dhagax weyn buu isagoo kulaylkaa jiifa ayuu dhagax weyn keenaa fa tuudacu calaa sadrihi laabta unba ayuunbaa laga saari jiray uma yaquulu lahu wuxuu ku odhan jiray bilaal laa tasaalu haakada xataa tamuuta aw takfura bimuxamed watacbud allaata walcuza laa tasaalu haakada weligaas saad ahaanaysa rarankaana waad jiifaysaa dhagaxaasina wuu ku duloolayaa iyo cabsahaas xataa tamuuta jeeroo aad ka dhimato aw takfura bimuxamed ama aad maxamed ka gaalowdo wa tacbuda aad ka caabudo allaata waalcuzaa sanamyaasha magacyaasha laydha afara'aytum allaata waalcuzaa wamanaata ahaaliata alukhra war sanamyaasheenii caankahayd jeer aad caabudayso maxamed aad ka gaaloobayso sidaa xejisay buui halkaasaa lagaaga miisaya fa yaquulu axad axad taasuu odhanaya mar iyadoo dhibaatadaasi ay haysato mara bihi abubakrin yowman abubakar baa soo maray maalin o fa qaala markaasuu abubakar yidhi yaa umaya war gaalkan umayow amaa tattaqi illaaha miyaanad ka cabsanaynin ilaahay fii haada almiskiin miskiinkan maad ilaahay kaga cabsatay xataa mataa tucadibu ilaa cadaabtan aada ku hayso ilaa waktiga aada sidan u cadaabaysa miyaanad ilaahay kaga cabsanayn miskiinka xataa mataa xataa tucadiba xataa mataa tucadibu ilaa markan aad ilaa aada garaacday garaacdo cadaabkan soo gaarsiiy miyaanad ilaahay kaga cabsanayn ninkan addoonka ah ee miskiinka ah ee tol iyo taag lahayn ee xabashiga ah warmaad ka daysa dhibka gaalku muxuu i gaalku waa canaad sidiisaba mana ciil baxo maraykankay ka waramayeen masaakiintii uu kasoo guray afghanistan oo aan dee alqaacidan ahayna afghaniyiin meelaha ari la joogu soo ururiyey markaasuu diyaaradii militari kusoo guray markaa waxay ku mudayaan irbadii takhtiirka ee suuxdinta silsiladna waxay kaga xidhayaan cagaha iyo gacmaha laba diblana way u xidhayaan indhaha iyo dhakadana kiish bay u gelinayaan qofku miyuu duulaya intaasoo dhan waxaaba ku filaydba irbaday ku mudeenba ayaa ku filaaba waxa ku filaa indhahoo laga xidho waxa ku fidhaa kartiinad keliya ku xidhnay markaasaa sawirada t v-ga adiga ka daawanaya ilaa marka ay kuubageeyeen jasiiradda hadday xataa yaacaan aanay badda dhaafi karayn weli silsiladii baa ku xidhan weli irbadii baa ku mudan marka waxa weye inkaar baa ku dhacda balaaya u gawaamaysa fulaynimada marka ninkan isaga ahay ma aha nin ciil baxaya baynamaa oo qofka gaalkaa haddii lasoo qabto islaamku u maxbuus yahay ilaa masaajidku nebigu keenu u daaya caleyhi salaatu wasalaam oo dadku iskala jooga macalimiin baabu ka dhigay maxaabiista nebigu waar yaalahan bui aanu idin sii dayne dadkan arday ka dhigoo wax noo bara luqada noo bara si xoriyada oo sharaf leh oo sadaqadii la siinayo oo sakadii la siinayo maxbuuski islaam baa macaan leh ya gaalnimana inkaar iyo edab dare iyo akhlaaq xumay leedahay waa wax jira w xaqiiqatan kuwii casriga sheeganaya inay horu mareen oo nolosha la tijaabiyo ayaa halkaa aynu arkayna xumaantoodii xataa hadday kuwani dembi leeyihiinba kasoo qaad dalkoodii bay ugu tegeen haddii xataa dembi leeyihinba qofka insaa loo galo maxbuuska mu ahayn wayudcimuuna acaama calaa xubihi miskiinan wayatiiman waasiiran buu lahay asiir waaya o waar maad ka daysid buui bal jawaabtii gaalka eeg qaala wuxuu hi anta afsadtahu adaa ibtileeyey faanqidhu mima taraa dee ka nabadgeli waxaad arkayso adigaa ibtileeyey oo diintiisii ka saaray miskiinkane abubakarow dee u gurma buui faanqidhu mima taraa ka badbaadi dee dhibaatadan haysata mima taraa waxa aad arkayso inqaad kaga samee dee u gurma buui adeer abubakarna fashtaraahu minhu wuu ka iibsado wactiqahu u xoreeyey imisaad siinaysaa buui bal ninka marxaladaa ku sugan ee uu arkaya inay isku qolo yihiin imisuu odhanaya lacagta dee wuxuu odhanayaa shan addoon lacagtood ila adboad iska garanaysa caqlibaad leedahay marka abuubakarna xooluhu ka siistay waa xoola uu gaalkaa canaatamaya ku nacsiiyey uu ku nacsiiyey markaasuu isaga dhigi wal uu xoreeyey dabeedna fa anzala allaahu fiihi ilaahay wuxuu ku soo dejiyey abuubakarka sidaa yeelay wa fii umaya iyo gaalka sidaa yeelay ilaa laba nin ba iyaba ahaayeen nina xumaanta inta leeg buu sameeyey oo waa umaya waa gaalkan oo uu ku sameeyey miskiinka nina samaha intan leeg buu sameeyey oo waa abubakar labadaba ilaahay suuratu leyl suuradda la idhaahdo ayuu si guud ogaga waramay iyaga iyo wixii lamid a ilaahay baa waxau ihi faandartukum naaran talada waxaan idinka digay naar holcaysa oo miliqsanaysa laa yaslahaa ila alashqa ma gelayo gaalkaa mur gaalkaa mooyaane gaalka guuldaraysunbaa geli doona waa umayat bnu khalaf iyo wixii lalaba alladii kadaba watawallaa kaasoo beeniye xaqa oo sii jeedsaday wa sayujanabuha aladqaa ka taqwada badanna waa laga dheerayn doonaa wasayujanabuhaa naartaa waxaa laga dheerayn doonaa aladqaa ka taqwada badan ka taqigaa maaha laakiin waa ka taqwada badan waa abubakar alladii kaasoo yu'tii maalahu xoolihiisa quudhaya yatazakaa isagoo naftiisa ku nadiifinaya wamaa liaxadin qof agtiisa ma ahaanin cindahu wamaa liaxadin qofna uma sugnaanin cindahu agtiisa min nicmatin gacan tujdaa laga abaaliyo gacan nicmadu macnaha waxa weeye samafal cidi u samaysay oo uu uga jawaabayaa ma jiro bilaal muxuu samafalaha uu sameeyey maalkiisiibuu quudhayaa yatazakaa isagoo naftiisa nadiifinaya ilaahay ugu dhowaanaya wamaa liaxadin cindahu min nicmatin tujza ciidina kuma laha abaal iyo gacan qofka uu siinayo gacan iyo abaal kuma leh laakiin ilaahay daraaddii ayuu dhiidaya ila ibtiqaaa wajhi rabbi ilaahay wejigiisuu doonaya alaclaa ee sarreey ilaaha sarraynta badan inuu wejigiisa arko oo uu la kulmo ayuu doonaya walasawfa yardaa hadhow buu ka raali noqon doonaa buu ilahay hadhow buu ka raali noqon doonaa ilahay wuxuu u ballan qaaday inuu ka raali noqonayo marka labadaa saasaa ilahay isugu barbar sheegay taarikhda saa ka hadlay waxa uu ku raali noqonayaa waxa weye bimaa yucdiihi illaahu wuxuu ilaahay siin doono fi lukhra aakhiro jazaa acmaalih camaladiisa iyadoo laga abaalinayo khayrku ilaahay siinayuu ku farxi waqad nabaha allaahu jala dikru ilaahay weynaa xuskiisu eh waxa uu baraarujiyey nabaha uu baraarujiyey calaa ana badla sidiiq dhiibidda uu dhiibay abubakar sidiiq maalahu xoolihiisa fii shiraai bilaal markuu bilaal soo iibsanayay iyo wa cidqihii marka uu xoreynayeyba labadaa arimoodba ilaahay wuxuu ku sheegay lam yakun inaanu ahayn ila ibtiqaaa wajhi rabbi ilaahay wejigiisunbuu doonayay wa kafaa waxa ku filan bi haadaa arintan sharafan wa fadlan sharaf iyo fadliba arrintani way ugu filan tahay lisidiiqi radia allaahu canhu ardaa ilahay ha ka raali noqde tana ammaan ugu filan ilaahay ninuu qur-aanka kariimka ah ku ammaanay oo ammaantiisii la akriyaya adduun iyo aakhiraba de intaasa sharafu ku filan waqad actaqa waxa uu xoreeyey abubakar hayra bilaalin cid aan bilaal ahayn jamaacatan min alariqaa koox kale oo addoommo abuu xoreeyey abubakar aslamuu islaamay facaabahum waxa ceebeeyey mawaalihim kuwii iska lahaa koox kale oo iyagana la dhibay oo la ceebeeyey oo la ceebeeyo kuwii lahaa ay ceebeeyeen oo islaamnimada ay ku karaahaysteen intuu ka soo iibsaduu sii xoreeyey macnaheedu waxa weeye xorayntu kuma gaar aha abubakar bilaal oo qura ee qaarkoodna waa la xusi doonaa iyo dar badan saasuu samayn jiray wa minhum waxaa kamida asxaabta la dhibayey xamaama umu bilaal bilaal hooyadii iyaduna dadka dhibaatada usrooyinka qoysaska dhibaatada ay soo gaadhay intan uu xusi doono magacyadooda mid walba wakti uma hayne dee waxa ay leeyihiin waa nisaaun wa rijaalun dakaratum taariikh biaxsaniha waa dad taariikhda baal dahaba ka kala wey mid waliba tarjamo gaar uu leeyahy wa caamir ibnu fuhayr kaana yucadab waa la cadaabi jiray xataa laa yadri ilaa aanu garaninba maa yaquulu waxa uu leeyahay ilaa uu koomo galo dabeedna uu iska daldalmo hadal wuxuu doonayo u idhaah waa abu fukayha kaana wuxuu ahaa ninkaasina cabda lisafwan ibnu umaya ibnu khalaf isna kan u adoon u ahaa oo minhum waxaa kamida dadka la dhibayay imra'atun tusama zunayra magacaas iyadana la odhanayay waaya cudibat fi llaahi ilaahay daraaddii baa loo cadaabay xataa camiyat jero ay indhabeeshay falam yazidha dalika arinta camiyat way indhabeeshay dan bay noqotay labadaba kasoo tuureen falam yazidha dalika arintaasi may kordhinin ilaa iimaana iimaan bay ukordhisay mid waliba wuxuu kasii kasbanay iimaan wa kaana abu jahlin yaquul ninka abi jahl la yidhaha wuxuu odhan jiray isagoo jees jeesaya alaa tacjabuuna lihaulaai waryaaleen war miyadan la yaabayn kuwa maxamed la socda lihaulaai kuwa ah iyo wa atbaacihim cidda dabagashay maxamed iyo cidda dabagashay iyo waxoo dhan miyadan la yaabayn low kaana hadduu yahay maa ataa bihi muxamed muxamed waxaan uu keenay uu sheeganayaa khayran wax khayra hadduu ahaan lahaa bal kasoo qaadba oo muxamed diintan uu keensaday hadday khayr noqon lahayd sida uu sheegay maa sabaquunaa ileyhi noogamay dheereeyeen oo dad reer magaala oo aqoon-yahana oo dabaqadii sare abaanu nahay oo indheer garada marka hadduu ninkani wuxuu wadaa wanaag noqon lahaa dabow ma u malaynaysaa nin dee nalooga dheerayn lahaa maadaama anagu aanu ka gaabinay kuwaa ducafadiina ku degdegeen dee waa dad indhowgarad ah oon indheergarad ahayn buui luqadaas oo isticmaalaan maaragtay dadka ducafadii ayuu halkaasu ka tuuray maa sabaquunaa ileyhi noogamay dheereeyeen hadduu ninkani khayr sido ee waxaa daliil idinku ah wuxuu sidaa inuu ya wax liitaa nooca raacay wataraaca kalardalunti wey afa tasbiqunaa arma waxaa naga horu mari lahayd buui hadduu khayr sida maxamed zunayra habartan yare ducufka ah ilaa rushdin ma hanuun bay nooga horumari lahayd buui islaamtaasuu xaqinaya dee kutubta had iyo jeer siyarkuna marka ay tarjamada u samaynayaan waqaa'iceeda dhacdooyinka soo maray wax aada u cajaaib badan wey ma zunayra ayaa hanuun iiga horeyn lahayd buui faanzala allahu ilaahay baa kusoo dejiye fiihi gaalka fii suurati alaxqaaf aayado suurat laxqaaf ku sugan oo sidan soo socda leh ayaa ilaahay uu kusoo dejiyey iyadoo loo jawaabay jawaabtiiba nebiga waa laga xil qaaday oo ilaahay baa hadalkan adag baa dhakada laga dhuftay wa qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu low kaana khayra maa sabaquuna ilayh waid lam yahtaduu bihi fasayaquuluuna hada ifkun qadiim wa qaala aladiina kafaruu ilaahay baa yidhi ilaahay awooda badnaa boqorka ahaa alcaliim alkhabiir ayaa wuxuu yihi waqaala aladiina kafaruu kuwii gaaloobay qurayshi waxay yidhaahdeen liladiina aamanuu muminiintiibay ku yidhaahdeen iyagoo xaqiraya o faallaynaya low kaana khayran hadduu khayr ahaan lahaa waxaa maxamed la yimi maa sabaquunaa ileyhi noogamay dheereeyeen waid lam yahtaduu bihi kolkii aanay ku hanuunin qur-aankan fasayaquuluuna sayaquuluuna waxay odhanayaan hadaa ifkun qadiim kani waa been qadiim ah id lam yahtaduu bihi markii ay ku hanuuni waayeen waxay isku dareen iyagoon ku hanuunin iyagoon ka harin ee aflagaadeeyey qur-aanka marka saasaa ilaahay ugu jawaabay aayaddaa suuratulaxqaaf ku sugane koob iyo toban waaya weli dadkii wacdaraha muujiyey baynu arkaynaaye waxa uu markaas wa miman actaqa abubakr abubakar dadka uu xoreeyey waxaa kamida bacda shiraahi intuu soo iibsaday oo mucab ayaa kamida kaanat waxay ahayd amatan libani zuhra faamligaa magacaa laydhaa qoyskaa addoon bay ahayd wa kaana yucadibuha alswad ibnu cabdiyaquud ninkaa gaalka ayana cadaabi jiray abubakar baa sidii bilaal u gurmaday soo iibiyey sii xoreeyey halkiibay dabeetana ku heshay xorriyadeediio islaamkii ay xor u noqoto wa miman cudiba fi illaah ilaahay daraaddiid dadkii loo garaacay waxaa kamida camaar ibnu yaasir iyo wa akuuhu walaalki iyo wa abuuhu aabihii wa ummuhu hooyadii waa labadaa inane walaalaha iyo labadii waalid intaba waxaa lasoo mariyey wax la yaab leh kaanuu yucadabuuna binnaar naar baa iyaga lagu cadaabayba famara bihim rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu wuu soo maray iyadoo dhan walba laga gubayo oo madana loo haysto lagu gugujinayo fa qaala markaasaa wuxu uhi sabran aala yaasir fa mawcidukum ljanna allaahuma kfir liaali yaasir waqad facalta sabran aala yaasir waar aalu yaasirow iska sabra isbiruu sabra xejista abarabeyga fa mawcidukum ljanna halka ballanta inoo ahay waa janno tani waa maalmee allahuma kfir ilaah u dhaaf liaali yaasir aali yaasir u dhaaf waqad facalta waad samaysay oo uba dhaaftay marka waxaa la ogeysiiye nabiga inuu ilahayba u dembi dhaafayba waaya marka dee iyaguna sidaa maaragtay lagu dilay shahiidadii ugu horeysay waatan ama abuu camaar wa ummuhu camaar aabihii iyo hooyadii famaataa taxta alcadaab waxay dhinteen sidii loo garaacayay waatii aynu soo marayne labada awr lagu kala xidhay labadeeda addin bay laba awr ku kala xidheen ay kala dhaqaajiyeen raximahum allah wa amaa huwa camaar fasaqula calayhi alcadaab cadaabkii baa ku cuslaaday sidii loo dhibayay faqaala bilisaanihi carabkaa wuxuu ka yidhi kalimata alkufri ereyga gaalnimada ah siday u garaacayeen bay dhahan warde warde warde maxamed baan ka gaalowde maxamed baan ka gaalowde maxamed markaasuu dabeetana markii naftu ay qabatay meel walba ayuu dabeetna ereygii ku dhawaaqay sababtuna waxay ahayd oo ka yeedhsiiyey ereygaa gaalnimada ah fa ina abaa markaa dee muu gaaloobin ha kusii daayaanba waa ikraah fa ina abaa jahlin gaalkaasi kaana wuxuu ahaa yajcalu lahu duruucan min alxadiid duruuc xadiida buu sameeyey dircu waxau ahaa qalabkii laga gashan jiray silsiladihii kululaae xadiidka ahaa ee laga gashan jiray dagaalka ayuu ahaa duruuc xadiida oo laga yaabo qofka inaana jirhkiisaba la egayn ee naqas kuba qabanaya marka loo geliyo kuwaas u gelin jiray fi lyawmi asaaif maalinka kulul maalin aada u kulul oo garankii la gashan kari laayahay ayaa uu ku xidhaa qab dhan oo wixii warmaha iyo seefaha laga gashan jiray ayuu ku qufulaa feedhihiisa wayalbasuhu iyaaha waana u xidi jiray faqaala lmuslimuuna baa waxay idhaahdeen markii hadalkaasi camaar ka soo yeedhay intii la cadaabe naftu qabatay kafara camaar bal camaar wuu gaaloobay waata ila kelmadii ay ka codsanayeen buu ku dhawaaqay faqaala calayhi salaam markaa nebigu waxau ihi camaarun maliun iimaanan min faraqihi ilaa qadamih ninka camaar la idhaahdaa maliun iimaanan iimaan buu ilkaha taagan yahay sooma nidhaahno ninkaa hebel iimaanka qanjaha joogaynu idhaahda qanjaha macnaheedu waxa weeye iimaan baa ka buuxa iimaanka kan iimaanka mali iimaan buu ka buuxa iimaanka qanjaha jooga dheh ereygaasaynu haynahay min faraqihi ilaa qadamih laga soo bilaabo dhakada ilaa cagaha meel bila iimaano kaa laguma oga jirkiisa faraqu halkan dhuuntana waa lagu sheegaa dhakadana waa lagu sheegaa laakiin dhakadaynu imika u qaadanayna faraqu shacar timaha halkaa marka la kala rogayo qofkan timaha jirecdasan halkaa uu ka kala jeexo ayaa la yidhaha lahu faraq faraqugu fanaxdana waa la yidhaahdaa macnayaal dhowra buu leeyahay kaasaa kamid a dhakada ilaa caga waanzala allahu fii shani ilaahay arinka camaar waxa uu ku soo dejiyey istisnaaan iyada uu ka soo reebayo fii xukmi lmurtad qofka murtadka ah inaanu ka noocan ahayn iyadoo ilaahay uu sheegayo waxa uu sheegay sidaa faqaala jala dikru manaa istinaan fii xukmi murtad qofka afka un ka yidhaahdo waxaan uurka ugu jiro inaanu murtad ku noqonayn iyadoo ilaahay taa xaalad gaara uu ka dhigayo ilaahay baa wuxuu hi jala dikruhu fii suurati naxl man kafara billahi min bacdi iimaani ila man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan walakin man sharaxa bilkufri sadra facalayhim gadab min allahi walahum cadaabu cadiim alla wuxu uhi man kafara billaah qofka ilaahay ka gaalooba min bacdi iimaanihi intuu alla rumeeyey qofka ilaahay ka gaalooba jawaabta qadime oo waxaad tidhaahdaa facalayhim gadabu min allah cadhoweyno ilaahay xaggiisa ka timaa kuwaa dulsha ka saaran walahum cadaabun cadiimun cadaab weynna weyn leeyihin cadho alloo weyn baa ku dhacday cadaab weyn oo ay dhex geli doonaanna ilaahay wuu diyaariyey jawaabtu wataa horta istinahana raaci ilaa man ukriha qofka lagu dirqiyey mooyaane wa qalbuhu iyada oo qalbigiisuna mudmainu biliimaan iimaanka uu ku xasilan yahay qalbigiisii iimaanka wuu haystaa walaakin man sharaxa bilkufr qofka u ballaadhiya gaalnimo shadran laabta ee u fura kaasaa facalayhim qadar min allahi walahum cadaabun cadiim marka istinahaasaa la socda wuxuu camaar soo gelayaa ilaa man ukriha waqalbuhu mudmainu biliimaan qofka la dirqiyo iyadoo iimaankiisu uu ku xasilan yahay qalbigiisu iimaanka marka qofka haddii xabad lagu qabto ama toori loo soo qaatiyo waran oo la idhaahdo gaalow maxaan idhaahdaa kelmaddaa dheh wuu ku dhawaaqi karaa dabeedna waa la waa markaa wuxuu noqonayaa midaan waxba kuma gaaloobayo wafican umati alkhata wanisyaanu wama stukrihu calayh nebigu wuxuu leeya ummadayda waxa laga dhaafoon loo qabanaynin wixii alkhata waa gefki wanisyaan ilowgi wama stukrihu calayh wixii lagu dirqiyo ama furid gabadhiisa u furayo ama gaalnimo lagu dirqiyo ama waxsiin hebel uu waxsiiyo ay wax laakiin alla laabudda anlaa tadhara minhu qariinat اlikhtiyaar waa inaanay ka muuqanin uun wax muujinaya inuu isagu waxaan dooranayo wixii loo laqimaa unbuu ku yeedhinaya waxna kama jiraan ilaa culimadu ay sii wadeen wadeen oo ay dabeedna gaadsiiyeen xataa hadduu qofku xishood iyo qajilaad maala wax ku bixiyo o kale inay yana baabkaa soo geli karto waayo iminka taynu hayna waad camaar halkaasa ilaahay uu kaga riday dadkii yar nuuneeyey dadkii wax ka yaro sheegay camaar ilahay halkaasuu kaga reebay arrinkiisu halkaasu meel meel bu ku tiirsan ilahay baa anaa ka warhaya arrinkiisu waa buuxa ilahay rasuulka way markhaati furay wa miman udiya fi llaahi khabaab ibnu larad saxaabigaasaa kamida magaca loo yaqaano subiya fi ljaahiliya jaahiliyadii dadkii lasoo qabsaday buu ahaa jaahiliyadii sida libaax micyaha dhaadheer isula bixi jirtay ee dabeetana midba qoloba qolada kale sariigi jirtay iscuni jiray waasaa soo qabsaday fashtaraahu umu anmaar fashtarathu umu amaar umu anmaar habartaasaa iibsatay wa kaana xadaadan nin tubaala buu ahaa farsama yaqaan wa kaana nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebiguna wuxuu ahaa yalafuhu qabla nubuwa nebinimada ka horba yalafu alifa yalaf wuu soo dhaweyn jiray nebigu nebi naxariis badan oo reer magaal ahoo fariid ahoo deekhsiyabuu ahaayo baayac mushtariyo dadku gunayn jiray ee uu u gacan haadin jira uu soo dhaweyn jiray intaan laba dirin ka hor ayuu ahaa nin kani yalafu wuu soo dhaweyn jiray falamaa sharafahu allahu markii ilaahay uu ku maamuusay bihaa risaalada aslama khabaab khabaab wuu soo islaamay wuu soo islaamay fa kaanat mawlaatuhu tii iska lahayd waxay ahayd tucadibhu binnaar way cadaabi jirtay dab bay ku cadaabi jirtay fataatii bilxadiidi waxay la iman jirtay madane almuxmaati oo la kululeeyey madane lasoo kululeeyey ba habartaas soo qaadanaysa fatajcaluhaa calaa dahrihi dhabarkay ka gubaysa liyakfura si u gaaloobo falaa yaziidhu dalika arrintaasi umay kordhinayn ilaa iimaana iimaan mooyaane madanay soo qaadan jirta a ya ma madanaad garan weyday inaad baadiye u baxday markaa noqonaysaayo aada meelaha arig iyo xoolaha la suntaya soo daawato waay madane daama waxaan maxaynu u bedelnaa marka ma murac baynu idhahnaa marka wa waa neefka wa neefka xoolaha waxa lagu sunta wey birta neefka xoolaha lagu sunta ya gubaa la idhaha a gube gube iyo madane waxaad tidhaahdaba waa neefka xoolaha marka la suntayo sumadana de haddaad garan weydo si aan ku idhaa garan maaye awalteed dhaqanka waa loo baahan yahy weliba dhaqankeenu iyo dhaqankii carbeed ee nusuustu in fara badan ay eray bixintooda wax ka xusayso aad bay isugu dhow yihin marka dhaqanka soomaalida qof kolkuu aada u garto nusuustu wax badan oo ay ka waramayso wuu fahmi karaya iminka afcaladiga waxaa lagu dhahdaa madanaha miisan baa la idhaha wasama miisaman marka erey mutaabiqa baa la rabaa oo waafaqsan marka wax la turjumayo turjumaada had iyo jeer luqadaha la turjuma waxyaabaha ugu fiican waxaa ka mid a in la isu helo laba erey oo ismudaaba si toosa isu hay iminka gube iyo madane xataa way usii kala dhow yihin gube waxaa ka muuqanaya oo ka dhadhamaya ficilkii ayaa ka dhadhamaya kan kale laakiin waa erey mudaabiq oho waafaqsan waaya marka waa loo baahan yahay dhalinyaradu inay odayaasha aada u wareysaan haddaad luqadaadii ka guurto dee ta maraykanku xagey ku geynaysa iyo ingiriisku mel la ku wadi mayso waa jaanjaamaysa waaya marka ninkaa isaga ah saa darteed baa markuu aayadda aada fasiraysa fatukwaa bihaa jibaahuhum wajunuubuhum waduhuuruhum aayadda ilaahay wuxu uhi gaalada waxaa laga gubayaa saddexda dhanba sii jeedka iyo soo jeedka iyo hareeraha waxaa lagu gubayaana lacagtoodii haadaa maa kanastum lianfusikum yowma yuxmaa calayha fi naari jahannam lacagtii balballaadhnayd ee silfartii iyo dahabkii oo la soo geliyey marka iyadoo madanayaal balballaadhan laga soo dhigay wey oo madano ballaadhan laga soo dhigayba dhan walba lagaga dhadhajinaya laakiin haddaad tidhaahda hasha ninkeedii ma wanaagsana nin baa fasiraya tafsiiro markaasaa wuxuu soo maray xataa yalija aljamalu fii sami lkhiyaad ilaa uu awrku galo ilaa awrku uu galo irbada daloolkeeda ayay mota aada sheegaysa markaasuu i aljamal waxa weeya hasha ninkeeda waa wax cajiiba mogta marka reermiyig o dham way ku wada qoslayaan mogta waxaa loodhanaya ninkani aad buu uga dhacsan yahay waa badow carabade waxay idhahaan markay had iyo jeer qofka noocaasa reer magaalka waxay dhahdaan kani waa carab nasaqan bay dhaha halkaynu inagu kan idhahna reermiyiga waa badow iyana waa carab nasaqan bay noo yaqaana waaya waa xikaayo intaasina ninkaa isaga saasa fatajcaluhaa calaa dahri dhabarkay ka gubaysa liyakfura si uu gaaloobo falaa yaziidu dalika ilaa iimaanan arrintaasi iimaan bay u kordhin jirta wa jaaa khabaabun maratan khabaab mar buu u yimi ilaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nebiguu u yimi khabaab rasuulka saaxiibkii oo kuu soo cabanaya wa huwa rasuulkuna mutawasidun waxa uu barkaday burdatan macawis fii dili lkacbati kacbada harkeeda burdada waa macawis mutawasidkuna waxa weeyaan qofku markuu si yaroo basiira isaga fadhiyo misal adigoo baadiyaha iska lugeynayo godegta ku sita haddii aad daasho oo dabeetana geed harkii aada jiifsato waxaad go-a intoo duubataad yaro jiqilaysataa oo aad dhulka isaga dhigtaa si aad saa isu yaro kala bixiso marka macawistiisiibuu ka dhigay barkimo go-iisii uu sitay ayuu barkimo ka dhigo uu yaro duuduubo saasuu isaga jiqilaystay kacbada harkeeda intuu saa isu yaro kala bixiyey rasuulku sala allahu calayh wasalam sidaa yaro basiidkaa isagoo isaga jiifa ayuu u yimi wuu cabanaya markaasaa wuxuu hi yaa rasuula allah alaa tadcu llaha lana miyaad ilaahay noo baridin wuu ku qanacsany inuu ilaahay leeyahy wuu ku qanacsan yahay kuwan ilaahay inuu hurgufi karo oo uu cirbaha jari karo walaa yakhaafu cuqbaaha fadamdama calayhim rabbuhum bidembihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaaha iyadoo weliba aanu godob ka cabsanayn wax allo waxa gaalahee dhugluglaha ee maanta isxariifinaya mid bilaa godobi ma jiro mid waliba habeenkii iyo maalintii afar jeer buu firdhabaa kuwa ugu awood badan ee maaragta oo gaadhidoodii iyo gurigooda la kala bedela laakin ilahay wuxu uhi walaa yakhaafu cuqbaaha cid uu inay ka daba timaadiyo golobteeda ka cabsanayaana jiro mid walba intuu hurgufu ka shaqeeyo ayaanu golobtooda ka cabsanay marka wuu dareemaya marka alaa tadcuulaha lana ilahay kuwan dhan un hanooga jeehay faqacada calayhi salaam markaa nebigu wuu soo fadhiistay si uu arinka uu gudbinayaa miisaan u yeesho muxmaran wejhu wejigiisuna wuu iskala bedelay wuu diiday hadalkaa adigu maxaad odhan lahayd ninka noocaas ninkuu yimaada waad u calaan cali lahaydoo waxaad sunana miskiinka rafaadsan bal hada yaro qaboojiyo nebiguna calayhi salaatu wasalaam xagga buuran buu ugu dhufanaya dhanka kale isaguna istaagaya war weli ma gaarin baa buu leeyaha waaya markaasa had iyo jeer bahasha taariikhda laydhaana waa la dugsadaa taariikhdu waa la dugsadaayo dadka had iyo jeer waxa ay ku abuurtaa kiiro iyo dareenkooda oo ay toosiso sidaa darteed baa siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabta haddii aada aqoon u leedahay ama taariikh alislaami alqadiim oo aada wax ka taqaano iyo haddaanad aqoonin arrimaha xaadidkee dhacaya isku si uma qiimeyn karti isku si uma qiimeyn karaysa ee waxaad arkaysaa waxalla wixii balaayiyo baas ahay o dham inay adiga ku irkadeen iyo ummaddeennan imika uun dabeetana ay tahay in xal la gaadho walow hana la tanaasule saasaad adigu ayaad soo waaridaysa haddaana siirada aqoon u lahayn laakiin marka aad awliyada ilaahay iyo arrimahooda halka ay soo mareeyeen iyo adduunyadan bilow ilaa dham bilowgeeda ilaa imika say ku soo socotay aada dib u diraasayso qur-aan iyo xadiidba taariikhda waxaad odhanaysaa raggii ugu ladnaabaabaad ku jirtaaba adigu arinkaagu weli waagu tiirsan yahayba ayaad odhanaysa dad iyo dunye iyo dalba waxa weye ducfunbaa ku haye waxde adigu waa shakilaan baad isqancinaysa waaya taariikh buu ugu dhuftay markaa nebigu asxaabiga si uu ugu gejiyo mishiinka ugu xidho markaasaa nebigu wuxuu yihi inahu arinku wuxuu yihi qad kaana kaana min qablikum kaana man qablakum muslimiintii idinka horeeyey waxa uu ahaa layumshatu axaduhum midkood waa la rifi jiray biamshaai xadiid faralay xadiida faralaydan dhulka lagu xeedho oo kale taasoo qofka bani aadamkaa qabsan karta ayaa jidhkiisa lagu rifi jiray maa duuna cadmihi wax alla waxa lafta ka sokeeya oo min laxmin hiliba iyo wa casabin seeda ah ayaa faralaydaa lagu soo jafi jiray bal aduu ka war makiinad si wanaagsan kuu jaraysaanad xamilaynin faralay kolba wasla lagu soo fujinayo wayu taasi mid bay ahayd oo saasaa muruqyadiisa iyo hilibkiisa iyo maqaarka oo ah meelaha ugu damqashada badan ayaa lagu soo rifi jiray isagoo soo ligan oo soo taagan oo nool oo aan irbadii suuxisadana lagu mudin qaybi kuwaas saasaa loo cadaabi jiray wayudacu minshaar minshaar baa la duldhigi jiray qaarkoodna calaa sarqi rasi kugta halka waxa weeyaan nasinta ama kugta halkaa dhakada ayaa saa looga saari jiray calaa rasi axadi fa yushaqu waxaa la dilaacin jiray laba labaa laga kala dhigi jiray saasaa loogu wadayaa miishaartaasoo quruf quruf quruf madaxaa kala dilaacay way dhamaatay maskaxdu gaadhaya waaya maa yasrifuhu kama duwayo daalika arrinkaasi can diinihi diintiisa kama duwayo sidaa uu xajisanayo u adaygayo u ashahaadanayo ayuu dabeetana ku miyirbeelaya mar haddii miyirbeelo waxba uu kala garan waayona waxay doonaan ha ku sameeyeen wayba u dhamaatayba waaya saasuu ku qanciyey bar adigu miyaad heer kaa gaadhay wey noocii dubkiiyo diirka la kala siibi jiray adigu miyaad weli heer kaa gaadhay ama labada qaybood la gaarsiin maya waan labanahay marmarun baa laygu dhajiyaa wey marmar marmarun baa aniga madana yar laygu qabtaa way iska bogsataa waan iska shafshafaystaa weli waa sahlanta wey horay buu ka dhaqaajiyay mabu hadalba intaa markuu u raaciyey bu haddana dhanka kale ugu dhuftay iyo bushaara lianna fi lislaam fi taarikhi lislaam aalaam wa aamaal labadaba in la wada akriyo wey aalaamtii iyo xanuunka jiray iyo aamaashiiyo yididiilada labadaasa isu kabaya qofka aamaasha yididiiladuna moralkiibay kor u kicinaysa dhankan kalena sabirkiibay ku adkaynaysa oo ku badinaysa markaasuu nebigu markuu taa uxusay bu haddana mustaqbalkii iyo qeybkii horeba ka warram qeybka dambu ka warramo wuxuu yihi walaa yudhirana allahu tacaala waan dhaartaye ilaahay wuu muujin doonaa wuu hirgelin doonaa hada alamr islaamkan islaamkaa maanta a ummadda u bilowdeen wallahi inuu ilaahay hirgelin doono xataa yasiira raakib ilaa qofka laba lugoodlaha ah ee wax fuushani ee neefka fuushani uu socdo min sancaa ilaa xadramuut sanca iyo xadramood waa labadaa magaalo yamanta ku yaalla aada u kala duruqsan labadaasuu qofku isaga socon doonaa keligii isagoo ah laa yakhaafu cabsan maayo ila allah ilaahay mooyaane iyo wadiba bahalka yeyga la yidhaahdana calaa hanamihi adigu uga cabsan doonaa way dhici doontaa buui waktigu qofkaasa keligii iska socon doona qabiilo kama cabsanayo gaal kama cabsanayo burcad kama cabsanayo wax waliba way isku hagaageen ilaahay buu ka cabsanaya halkaa ugu cibaadaysanaya isagoo iska soconaya banaanka ah dee hadduu ari watana habeenkiibuu ka ilaashanaya bahalka dacwadiiyo waraabihiiyo yeyga arinku halkaasuu gaari doonaa macnahedu waxa wey islaamku wuu hirgeli doonaa ilahay wuu dhamaystiri doonaa cadaaladuna way baahi cadowganna wuu iska hari doonaa tiibaa dhacday wa qaala dalika calayhi salaam nebigu hadalkan wuu yidhi wa huwa fi hadihi alxaal ashadiida iyadoo xaaladaa daran uu saxaabigani ku sugan yahi allatii xaaladaasoo laa yatasawaru fiiha aanu sawiran karaynin acqalu lcuqalaa wa anbalu nubalaa quwata muntadara aw sacaadata mustaqbala nebigu calayhi salaatu wasalaam arrinkan wuu sheegay fi hadihi alxaalati shadiida xaaladaa daran iyadoo muslimiintu ku sugan yihiin oo aada loo rafaadsanyo afartoodii midba meel lagu madanaynayo midba meel lagu gubayo midba meel lagu figaynayo ayaa waxa uu sheegay xaaladan la sawiran karay oo acqalu lcuqalaa dadka caqligalaka ugu sii caqli badan anbalu nubalaa nabiilku waa qofka fariidka ah isha dheer dadka fariidada ah ka ugu sii ildheeri quwatan buu sheegay nebigu quwatan awood buu sheegay muntadaratan la sugayo aw sacaadatan ama liibaan buu kasii warramay mustaqbalatan soo socota ya taasuu sii sheegay allaahuma laakin ilaa ana dalika arintaasi waxyun yuuxaa ilayhi waa arrin loo waxyoodun bahay macnaha markuu nebigu xaaladan sheegayey waxuu qof caqli lihi taariikh ahaan iyo khibrad ahaan kusii sawiran kara may ahayn laakiin maxay tahay waa waxyi loo waxyooday waa waxyun yuuxaa ilayhi ayaa ilaahay baa sidan usii sheegay mooyaane arrin uu jirabaab qura iyo khibrad iyo taariikhu akhriyey ku kasbaday rasuulku ma aha sala allahu calayhi wasalam oo dee marxalada iyada ah de waa si aada maqlayso marxaladii sii dhaantay bay munaafiqiintu warwareen dagaalkii axsaab oo ahaa sanadii shanaad hijrada oo madiine la joogo oo islaamku ciidan badan ba leeyahay oo kun iyo dhowr boqol iska difaacayaan ayaa mid munaafiqi waxa uu lahaa oo kamid ahaa kuwii madiine deganaa war maxamed wuxuu noo sheegaya ananaa naftax kunuusa kisra wa qaysar labada boqortooye adduunyada ugu waaweyne galbeed iyo bari reer faris iyo reer rum inaanu qasnadahooda soo halqafi doonuu noo sheegaya mid kaayana wuxuu kari kara ilaa inuu kaadi tago baqaha nahaya waataa dibadda loo bixi kari waayo ee madiinana lagu xeeran yahay war labadaasi siday isu qabanayaan bilahi calaykum buu kulahaa dadka kaa munaafiq ahay markaa iyo xaaladan la sawiran karaynin ayay haytani laakiin ilahay waxay ugu sii sheegay uma anzla allahu tacaala ilaahay baa soo dejiyey tathbiita lilmu'miniin iyadoo mu'miniinta qalbigooda uu dejinayo awala suurati alcankabuut suurat lcankabuut qeybteeda hore ah aliflamiim xasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin ilahay baa aayaddaa soo dejiyo markaa ilahay wuxuu hi aliflami axasiba annaas dadkiima waxay maleeyeen an yutrakuu in laga tegayo an yaquuluu inay yidhaahdeen daraaddeed aamana inay ashahaateen in lagu daynayo miyay moodeen dadkaa muslimiinta ahy wahum laa yuftanuun iyadoo aan la kala shiilayn oo aan la kala haadinaynin oo aan la imtixaanayn walaqad xaqiiqe buu ilahay ugu dhaartay fatana aladiina min qablihim asxaabta kuwii ka horeysay waan soo imtixaanay buu lahay falayaclamana allah ilaahay wuu ogaan doonaa aladiina sadaquu kuwa runta sheegay ee iimaanku uu ka run yahay walayaclamana alkaadibiin kuwa iimaankoodu uu beenta yahay ee maca nifaaqa ah kuwaana wuu ogaan doonaa labadaasaa kala bixi doona marka imtixaanku uu yimaado waxay ka dhigan tahay sida marka la doonayo dahabka in la ogaado intee ciida intee saafiya dabka loo geliyo ee loo shiilo ee loo kala saaro saasoo kale marka inta birta finiinka ka hadhay inta bir qofka bir filiinka haray unbaa soo hari doona kii kalena uu iska tegayo marka waa fitan mutacadida waa mukhtalifa oo kala duwan fitnadaas jihooyin badanba taa gaalka waa imanaysa taa gaalka qura ma ahe fitnooyinka waxaa ka mid noqonaya fitnadii nafta iyo tii maalka iyo tii ehelka iyo tii ubadka intuba waa ka mid inamaa amwaalukum wawlaadukum muxuu ilahay yihi fitnat wallahu cindahu ajrun cadiim fataquu llaha ma stadactum naftii inamaa amwaalukum wawlaadukum fitna dadkiina iyo dunyadiinu waa waxyaabaha laydinku imtixaanayo waa tii sacad hooyadii usoo biyeysatee tii mushuq siin maayo waxba cuni maayo ilaa aad gaalowdo ya marka iyada oo halkaa ay ka wada jiidahayaan dumarkii iyo caruurtii ayay asxaabtu ka hijroonayeen oo qofku daartiisii uu sii eegayay iyo naagtiisii iyo caruurtiisii lilfuqaraai lmuhaajiriina aladiina ukrijuu min diyaarihim wa amwaalihim ayaa laga masaafuriyey yabtaquuna fadla min allahi waridwaana wayansuruuna allaha warasuulah ulaaika hum saadiquun halkaa waa fitnada ay kamid fitanka waxaa kamid a iqbaalu dunya cala dawaaqiit adduunyadii oo qaabisho wixii xumaan wada waxallo waxa xumaan wada waa loo sacabaynaya badhamadoo dhan baa u wada toosanoo halku garaacabo o isu ballaqaysa dadka samaha wadana wuxuliba waa ku jiqba cid ka dhegaysanaysaaba ma jirtaba waa fitankay ka mid qofka maanta wanaag wada ama diin wada ama dal iyo dan iyo wixii khayr la wada suuqiisu ma suuq ma hayo suuqiisu waa kaasi laakiin ka dhugdhug kale iyo khuraafaad iyo beriya baas wada suuqiisu waa xaami weyn xataa haddaad war khayr la sheegaysa haddaad war shar la sheegaysa kala duwany ka shar kale marka aad sheegayso waa lagu fadhiisinaya aad baa lagaaga dhegaysanaya laakiin khayrka wax iska caadi wacdi walaad weeye isagu khayrku ayaa la odhanaya marka fitanku waxa weeyaan waa taa aad maanta arkayso runtii wax badan baa isugu hagaagay gaalo iyo ciddii u jiibinaysa waxyaabay dad ku fitnoobayaan wey uu qofku odhanayo wallaahi meeshay doonaysa ha u kacdee in caalamka laga hado waxaasi waa caalami caalamku sidan ma yeelo maanta caalamka caalamkadan lagu celcelinaya qofkii oo fitnoobay wey ilan maqaayiisteena ma aynu ahayn inaynu ku qiyaasno aynu ku wadno arrin caalamiya alcawlama waxaa la idhaahda caalamiyeyntu waa wax maanta la og yahay inuu cid gaara u adeegayo marka cumuuman wuxuunaynu uga jeednaa fitnadu ma aha oo qura gaal lagu soo diree fitnadu jihooyin kala duwan haddii maalkaaga lagu fitneeyo sidaa qur-aanku uu tilmaamayo oo aad salaad haleeli weydo ood soon haleeli weydo ood xaj haleeli weydo ood sake haleeli weydo ood sadaqo haleeli weydo fitnada ka weyne waa maxay ood sidaa ku rawa waxdaas ku godgasho marka cumuuman qofka muslimka ahay inuu aada u baraarugsanaado weeyo fitnada diintiisa ka irtilaynaysa oo aada iyo aada isaga ilaaliyo saa darteed buu nebigu ducadiisa u badnayd yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinik allah subxana wa tacala